waxaa mahad weyn noo farxadna waa maanta ilaahay uu ku mahadsanyahy subxaana watacaala isaga u sugnaatay mahad oo dhan inaan maanta ku jiro maalintii ciidda weyneyd ee ciid al adxa oo ah maalinta ugu weyn ciidaha labada ee muslimiinta inay tahay ciiddii weyneyd waxaan u rajeynayaa shacabka soomaaliyeed iyo shacabka muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaan shuru shucuubta degan jubbaland in ciidan ciiddeeda ay ku gaadhaan farxad barwaaqo waxaan rajeynayaa an ilaahay uga baryaa inay noqoto ciid sanadkaas sanadkiisa qof waliba isbedel iyadoo uu dareemayo uu ku gaadho iyadoon ilaahay uga baryana intii dhibatayna inuu dambi dhaafo inta nool noola inuu xaqa waafajiyo intaa ka suko waxaan rabaa inaan guud ahaan u gudbiyo salaantayda ku saabsan munaasabadda ciidul adxa guud ahaan shucuubta muslimiinta gaar ahaan soomaalida gaar ahaan dadka jubbooyinka inaan gaarsiiyo salaantaas iyo bogaadintaas maalinta ciiddaa ku saabsan salaantaa kadib waxaan rabaa inaan hal kelmad ku darsado oo ah soomaaliya guud ahaan gaar ahaan dadka reer jubbooyinku waxay garanayaan dhowr iyo labaatankii sano dhibaatada taagneyd waxa dhacay mushkiladda iyo dhibaatada intay la ekay waxaan is leeyahay dhibkaas dhacaya mushkiladdaas dhibaatadaas dadku waxaa fiican shayga taariikhda waxaa taariikhda loo maraa waxaa laga qaataa waxaa la idhaha cibro in taariikhdu waxyaalaha ayna soo bartay inaan siyaaro badan uga faa'iidaysano wax badan aan ka kororsano waxay la tahay inay dadku inay dib u xisaabtamaan inay muhiim tahay maxaa dhibkan u dhacay maxaa keenay maxay sababtu ahayd say waxaana ku yimaadeen dhakhtarku qofka ma daweeye markuu arko ee wuxuu baanaa marka hore xanuunkani wuxuu yahay sababta keentay markaasaa cilaajka iyo dawada ay u bilaabmi kartaa laakiin qofna qofka ma garanaya markaa qofku xanuunsanayaa isagaa garanaya xanuunka waxa uu ka qaaday iyo meesha xanuunka kaga yimi waxaa muhiima markaa shacabku inay maanta garanayaan sababta keentay dhibaatada intaa la ego muddada intaa la ego jiitabaysa waxaan aada u xaqiiqsanayaa dadku inay og yihiin inaan ilaahay dulmiyn dhib meelkan uga yimid inaysan ahayn ee wax iyagu gacmahooda ay ku kasbadeen inay tahay waxaana marka iyagu ka istaagaan bay ka istaagaysaa laakiin inta iyagu ay wixii gacanta kula jiraan ee weli dhibkii ay ka shaqaynayaan dhibaatadu sideeda unbay u soconaysaa